أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo maleeshiyaadka murtadiinta ah uu maraykanka tababaray ee danab ayaa bilaabay inay ka firxadaan dalka kadib markii in badan oo ka mid ah saaxiibadood iyo hoggaankooda lagu laayay furimaha dagaalka jabhadda maxaarada faano ayaa sheegatay inay dishay hogaamiye sare oo ka tirsan ah milatariga dowladda xabashida itoobiya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhacaha koonfurta dalka soomaaliya horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada haweenka ayaa laga dareemayaa degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ardayda machadka khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka dooda leh ee wilaayada baay
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka rooraah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan maleeshiyaadka murtadiinta uu tababaray maraykanka ee danab ayaa bilaabay inay ka firxadaan dalka kadib markii in badan oo ka mid ah saaxiibadood iyo hoggaankooda lagu laayay furimaha dagaalka cali yare ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya mowqica hon observer ayaa daabacay warbixin ku saabsan halaaga murtad sarkaal ashaadala dirar ah oo ka tirsanaa murtasiqyada uu maraykanku ku adeegto ee danab loogu yeero kaasi oo ku halaagsamay saharaha lamadegaanka ah ee liibiya sarkaalkan oo la odhan jiray ismaaciil macalin buule ayaa ka tirsanaa ciidanka danab waxay si gaar ah isugu dhowaayeen xasan tuure taliyo ku-xigeenkii ciidankaasi riddada ah iyo abbaanduulihii ururkaasi kaasi oo mujaahidiintu ay ku khaarijiyeen duulaankii barakaysanaa ee galcad murtadkan ayaa ka mid ahaa saraakiil kooban oo si dirqi ah kaga badbaaday weerarkii galcad oo dhacay toddobiiyo labaatankii bishii jamaadul aakhir kun afar boqol afartan iyo afar hijiri waxaana uu sidoo kale ka qayb qaatay duulaanno ashaadala dirar ah oo maraykanka uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan galgaduud shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe mowqica ayaa sheegay in sarkaalkan ku halaagsamay saxraha liibiya uu ka mid ahaa maleeshiyadii murtadiinta danab ee duulaanka ashaadala dirarka ah kusoo qaaday duleedyada degmada buulo burde halkaas oo qaraxyo iyo dagaallo toos ah lagula galay wuxuu intaasi ku daray in murtadkan dhowr jeer ay soo gaareen dhaawacyo halis ah waxaana ka mid ahaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen shabeellada hoose labada kun labaiyo labaatankii halkaas oo uu kasoo gaaray dhaawac culus wuxuu ahaa nin ashaadala dirar ah oo ka dhinaca muugan jiray saraakiisha sarsare ee maleeshiyaadka danab sawiro uu mowqicu faafiyey ayaa muujinayay murtadkan oo ku foogan weeraro ka dhan ah dadka muslimiinta ah wuxuu murtadkan ka mid ahaa saraakiil dhowr ah oo anfiriir ka qaaday howlgallada ciidan ee mujaahidiinta sida weerarkii galcad iyo kuwii kasii horeeyey saaxiibkiis xasantuure markii lagu dilay duulaankii galcad ayuu usoo wareegay dhanka shabeellada dhexe wuxuu ka mid ahaa saraakiil iyo maleeshiya la dejiyey jowhar mowqica oo ilo kala duwan soo xiginaya ayaa sheegay in murtad ismaaciil macalin buule ay soo wajahday mushaar la-aan bilooyin ah cunto la-aan daryeel caafimaad la-aan musuq maasuq iyo ninjeclaysi sarkaalkan oo ay ka muuqdaan dhaawacyada kasoo gaaray furimaha dagaalka dhegihiisana ay ka guuxayaan howlgalladii uu dirqiga kaga badbaaday ayaa ugu dambeyn soo galay magaalada muqdisho halkaas kuma nabadgeline isagaoo cabsi iyo baqdin darani ka muuqdaan ayuu miciin baday inuu tahriibo ugu dambeyna isku dhiibay kooxaha dadka tahriibiya isagoo safarkaas mugdiga ku jira ayuu ku bakhtiyey saharaha lamadegaanka ah ee liibiya murtadkan ayaa da-diisa lagu sheegay toddobiiyo labaatan jir ilo kale ayaa sheegaya inuu u halaagsamay dhaawacyadii darnaa ee kasoo gaaray howlgallada militariya ee ciidamada mujaahidiinta ismaaciil buule keliya ma ahan balse waxaa jira saraakiil kale oo ka tirsan gorgor danab iyo ururada kale ee murtadiinta kuwaasoo markii ay u adkaysan waayeen jaxiimada dagaalka ee la geliyey isku shubay saxraha liibiya mahadsanid caliyare jabhadda amxaarada fano ayaa sheegatay inay dishay hogaamiye sarix oo ka tirsanaa milatariga ah dowladda xabashida itoobiya marwaan moxamed ayaa warbixin umuurahaasi ku aadan inuu eegayaa wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in mar kala dagaalo lagu hoobtay ay ka dhex qarxeen kooxaha mucaaradka maxaarada iyo ciidamada federaaliga xabashida ee hogaamiye abi axmed ah dagaalo saacadan badan qaatay ayaa laga soo sheegayaa gobolka waalno ee dhacay waqooyiga ismaamulka amhara ah halkaasoo ku dhowaad laba sannadood oo xiriir ah ay labanno cusub ka socdaan war rasmi ah oo ka soo baxay jabhadda maxaarada ee loo yaqaan fano ayaa lagu sheegay in dagaalo dhacay saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay saraakiil sarsaro oo ka tirsanaa militariga itoobiya miina waajo oo ah hogaamiyaha jabhadda fano ee mandiqada waalo ayaa xaqiijiyey in dagaal-yahanadooda ay dileen korneel tiika mokomba moxamed oo ah taliyihii qaybta afartan sideedaad ee ciidanka itoobiya sawir ay mucaaradka maxaarada faafiyeen waxaa ka muuqday sawirka taliyaha la dilay aqoonsiyadiisa iyo qalabkii isgaarsiinta ee uu isticmaalayay balse sooma muujin meydka korneel tiika madaxa siyaasadda ee jabhadda fano ayaa isna xoojiyey sheegashada ku aadan dilka taliyihii fariiqa afartan sideedaad ee militariga itoobiya wararka ayaa intaas ku daray in taliyaha lala dilay sargaal halhadagle ah oo caawiye u ahaa taliyihii qaybta afartan sideedaad dagaalo lagu hoobtay ayaa mucaaradka maxaarada iyo militariga itoobiya ku dhex maray dhulka buuraleyda ah ee isku xidha raaya iyo wardiya halkaasoo ay marto waddo istaraatiiji ah oo aada gobolka tigre iyo magaalada koobo sidoo kale jabhadda fano ayaa sheegtay in dagaalada ka socda buuraleyda gobolka waalo ay ku dishay in ka badan laba boqol oo askari oo itoobiyaan ah balse weli wax war ah kama soo bixin ciidanka difaaca xabashida oo ku aadan guulaha ay mucaaradku sheeganayaan sawira bishii lasoo dhaafay uu militariga itoobiya ku faafiyey bartiisa facebooka ayuu ku soo bandhigay saanado hub ah oo uu ku sheegayo inay ka qabteen maleeshiyaadka jabhadda fano isla markaana ay sii daayeen gaadiid xamuul ah oo ay fallaagadu qafaasheen sidoo kale talaadadii lasoo dhaafay jabhadda fano ayaa weerar loo adeegsaday balbaanooyin nuuca gacanta laga tuuro ah ku qaaday saldhigyo boolis oo ku yaala magaalada bahardaar oo ah caasimadda ismaamulka amhara dalka itoobiya waxaa ka socda dagaalo sokeeyo oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo ruux waxaana khasaaraha ugu badan geysanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo nidaamka abiy axmed uu ka soo iibsaday dowladda turkiga xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya abuu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo habeen ka hor ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyadoona maleeshiyaadka murtadiinta oo dagaalkaasi lagu jebiyey ay hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha dowladda salibiyadda ee maraykanka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay afar kale oo isla murtadiinna dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinna qaraxa waxa uu ka dhacay xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa tuulada cali waraabaale oo hoos tagta magaalada jowhar dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah dhaawacna waa jira dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay magaalada baardheere ka degan yihiin maleeshiyaad murtadiin ah khasaarena waa jira howlgalladan ka kala dhaca wilaayaadka baay jubbada hoose gada iyo shabeellaha dhexe ayaa imaanaya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynaya cadowga allaah ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe ayaa labo qarax la beegsaday ciidamo burindees ah oo ku lugaynayay deegaanka buuran ah ee shabeellada dhexe waxaana qaraxyadaasi ku dhintay labo askari oo burindees ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay tuulada koytoy oo hoos tagta degmada janaale inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay labo askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay saddex askari oo isla murtadiinta ah horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada haweenka ayaa laga dareemayaa degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud marwaan moxamed ayaa mar kale inoo si ambaqaadaya warbixintaasi wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn uga socday xamlad cusub oo ku dhawaaqay maktabka dacwada ee wilaayada taasoo jahliga iyo mugdiga looga saaraya bulshada islamarkaana lagu baryo diinta islaamka wuxuuna maktabkaani xamlada ka fulinayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dhowaan ay soo gaartay xamrada taasoo loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee muscab ibnu cumeer shacaarkeedunu yahay ajiibu daaci allaaha ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan magaalada iyadoona maktabka dacwada uu durbo bilaabay duruus diini ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dad fara badanna markaska weyn ee al-irshaad ee magaalada caalbuur ayaa ka mid ah meelaha ay ka socota xamlada ah iyadoona halkaas ay dumar muslimaad ah oo fara badan ku qaataan duruusta maktabka dacwada uu ku bixinayo xamlada boqolaal dumar ah ayaa xiliyo kala duwan wax ku barta markiska iyadoo ducaadu ay halkaasi xilliyada qaar ku qabtaan muxaadaraad muhiimad gaar ah u leh haweenka muslimaadka ahaa idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa booqasho ku tagtay markiska al-irshaada xilli ay halkaasi si toos ah uga socotay xamlada qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee halkaasi wax ku barta ayaa nooga warbixiyey xamlada soo gaartay iyo duruusta ay ku qaataan iyo sidoo kale baahida weyn ay u qabeen waxaana soo gaaray xamla xamlo socotay ka socotay gobolkan galgaduud magaceeduna yahay muscad uman cumeyr shicaarkeeduna yahay ajiibu daaciya allah wax badan baan ka faa'iidnay waana soo dhowaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaalaa khayr ha ku soo dhoweeyey dadkii noo keenay ilaahayna ha abaalmariyo khaasatan wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay subxaana wa tacaalaaha kuwa ku dhaqmaa naga dhigo
xamladii loogu magac daray saxaabiga jaliilka muscab bin cumeer shicaarkeeduna oo ahaa ajiibu daaci allah wayna soo gaartay waxaana ka faa'iiday gabdho badan oo ku dhaqan ceelbuur iyo nawaaxigeeda alxamdulilah ilaaha ku mahadsan waxaa ku qaadan waxay socotay muddo kooban waxaana ku qaadana asaasiyaadka diinta salaadoo dadka laga saxo towxiidka dawaaqidda islaamka waxyaaba badan aan ku faa'iidnay waxaan ka codsanaynaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga galguduud inuu noo soo celceliyo dowradan oo kale waxaan soo gaartay xamlo ku magacaadheer muscab bin cumeer waxaan leeyahay walaalahana soo gaarsiiyo qaar allaha siiyo wax badanaan ka faa'iidnay dadkii ku xiranna oo sii macaansanayaan wixii aan ku xirrayna waxaan rajeynaynaa inay kusoo xirmi doonaan xamlada muscab ibnu cumeer ayaa ah mid ay si weyn uga faa'iidaysteen kumanaan qof oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo uu wado maktabka dacwada ee wilaayada wuxuuna maktabku dadaal ugu jiraa sida dacwada islaamka loo gaarsiin lahaa dhammaan bulshada ku nool miyiga iyo magaalooyinka wilaayada mahadsanid marwaan ugu dambeyntii ardayda machadka khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka dooda leh ee wilaayada baay abu xasaan ayaa mar kale warbixintan inoo si ambaqaadaya khadiija durdur aan go-in weeye uu daa'in nagu deeqay daaciyaad ayuu ka dhigaa diinta garab siiyo diintaan ku baranaa sharciga lagu dadaalaaye deeq ilaahay weeye allaha deysto macadkeena macadka khadiija binti khuweylad faraciisa deegaanka doodaale oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada buula fullaay waxaa la furay shantii bishii shacbaan ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijiriga waxaana wax ka barta gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaankaas macadka waxa uu dhammaystay ilaa saddex fatro iyagoona muddadaasi ku qaatay kutubo kala duwan sida ay sharaxayso mid ka mida gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta macadka macadka may baa la furay kun afar boqol afartii afarti bali shacbaan oo sheeg maraas mayba ha qaadanay sadde fatir oo kale haninbadtii saddexdan in socod kitaabadan ha qaadan mayba kumid eh bayquuniyada iyo cumdatul axkaam iyo kitaab oo kitaabu tawxiid الدروس العربية لغير الناطقين أو جسكو كود الجرومية قادني كتابك الجزري ليرها قادني تفسيرك قادني رياض الصالحين عقيدة الواسطية كتاب داسي والبضن كلي قادني ardayda macadka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigayeen heerkooda waxbarasho iyagoona ay ka muuqatay firfircooni dhanka waxbarashada أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد يشذ أو يعل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دولكي ألين برمينو اجتنبوا كفقادة كثيرا إن بدن ومن الظن ملأه إن بعض الظن مضر قارشه إثم دنبو ولا تجسسوا نجاسوسا ولا يغتب أيها مني بعضكم قاركين بعضا قاركك الأيها مني أيحب جالي أحدكم أحدكين an yaakula anigu saamo laxma akhiihi walaalshay hilib shay oo maytan dhammadaynigu saama jeeliya fa karihtumuuhu ka hadaasaan wattaqullaaha ilaahay ku obsada ina allaaha alle tawaabun allihii towba aqbalow raxiimu waan naxariisow can ibni mascuudin radia allaahu canh cabdilaahi mascuud ali ku yiri radia allaahu canhu alka raalinagada can innabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ku yiri qaala rasuulka may baray ina sidqa runta yahdii daaka hanuuniyaas ila albiri wanaag wa ina albira wanaagana yahdii daaka hanuuniya ila aljannati janaada wa ina arajula qofka la yasdiqu run sheega xataa anta yugtaba lanku qoro cinda allahi ilaahay orays sidiiqan runlow waina alkadiba beenta yahdii daadeer siyaasa ila alfujuuri faajirnimo waina alfujuura faajirnimadan yahdii daadeer siyaasa daaka hanuuniyaasa ila naari naarta waina rajula qofka laekdibu been sheege xataa anta yugtaba lanku qoro cinda allahi ilaahay oroodis kadaaban beenlow muttafaqun caleyh deegaanka doodaale waxa uu qiyaas ahaan soddon kilomitir u jiraa degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaana laga dareemayaa sare ukac dhanka waxbarashada iyadoona waxbarashada ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas warbixintan midda xigta hadduu alla idmo waxaan ku soo gudbin doonnaa waxbarashada ka socota dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barta ee deegaankaas iyo juhdiga ay bixinayaan macallimiinta iyo waalidiinta ee ku aadan barashada qur-aanka kariimka qowlka alleh mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu